wasaaradda arrimood diintii oo qaafta dowladda soomaaliya ayaa hasaartay qoraal ka saabsan qiimoyo kaxajii doonan ah xujayda soomaaliyeed ee sannadan lamada kun iyo labaatiyo afarta qoraalka dareere shirkado fuliyow adeegyada xajka yaa laku wargeliyey in qiimaha xajka ee sannadkan uu sanagda doonaa afar kun afar boqol iyo soddon dolar oo maraykanka e qoraalkan yaa habahi kureeda markii guddi qubree oo lan xil saaray arrimo xajka iyo muddo lama bilood e iyo kadiyaaryanga qiimo suurtagalka ee biikora qofku xujayda soomaaliyeed e ee fadow iniisa ansafar dalka sacuudi arabiya asiyoon gudan waajibaashu xajka
bismillaahi raxmaan iraxiim ku dhammaan shirkadaha adeega xajka soomaaliya ujeedo shaacinta jaagoynta sicirka xajka sanadka wasaaradda owqaafta iyo arrimaha diinta jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda shaqo ayaa maanta waxa ay shaacinaysaa qiimaha rasmiga ah ee lagu xajin doono sanadkan wasaaradda waxay u xilsaartay guddi khubaro ah si ay usoo sameeyaan daraasad qiimeen oo isugu jirta gudaha dalka soomaaliya iyo dalka boqortooyda sacuudi carabiya sidaa darteed guddiga markuu isu geeyey kharashaadka adeega xajka ee gudaha sacuudiga iyo sidoo kale gudaha dalkeena kadib markii la sameeyey daraasad qaadatay muddo labo bilood ah lixdan casho wuxuu soo saaray qiimaha sanadkan lagu xajinayo oo ah afar kun afar boqol soddon iyo afar dhibac lix boqol afartan iyo sideed senti sidaa darteed waxaa la farayaa dhammaan shirkadaha adeega xajka iyo diyaaradaha inay sidaa u fuliyaan fulin wacan wabilaahi towfiiq